khilaaf siyaasadeed ayaa ka bilowday muran iyo kala artiduwanaansho u dhexaysa madaxweynaha dowladegeenka soomaaliya etoobiya mustafa maxamed cagjar iyo gudoomiyaha xisbiga talada haya ee soomaalida galbeed axmed shide sidoo kalena ah wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka etoobiya kulamo lagu kala kacay ayaa sacdi lasoo dhaafay magaalada adisababa ku dhex maray madaxweyne mustafa maxamed cagjar iyo axmed shire iyo ra-isul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed kulamadan ayaa waxaa la sheegay inay weli socdaan islamarkaana aysan jirin wax natiijo ah oo ka soo baxay kulankaasi golaha wasiirada dowladdegaanka soomaaliya etoobiya ayaa waxaa lagu wadaa in maanta ay isku yimaadaan xarunta madaxtooyada iyadoo magaalada jegje laga soo sheegayo deganaansho la-aan siyaasadeed kadib markii madaxweyne mustafa maxamed cagjar shilay laba jeer looga yeeray magaalada sababa ee caasimada dalka etoobiya